kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa dumar faraha iska jara iyo dowladooda oo soo faragelisay oo tiri tani macquul maaha waxaan sidoo kale idin hayaa qeyb labaad oo ka mid a waraysigii ay waryaha v o eda sagaal mustafe magaalada hargeysa ay kula yeelatay abwaan baashe xuseen maxamuud oo ku magac dheer bogeeye waa caawiya caweyska washington aan ku bilaabe dhaqamada iyo caadooyinka ka jira dunidan waa kuwo aad u fara badan oo qaarkood ay yihiin kuwo argagax leh oo weliba xanuun badan waxaana caawa barnaamijka caweyska washington idinku hayaa dumar dhaqan u leh inay faraha iska jaraan si ay u muujiyaan dareen ay markaasi qabaan waxaa barnaamijka caweyska washington caawa igala qeybgalaya ismaaciil xuseen maxamed farjar oo noo haya faahfaahinta sheekadaasi ismaaciil soo dhowow caashay barnaamijka aad baan ugu dhowahay waayaha iyo waktigu way kala duwan yihiin habeen dhaweedan oo daawanaya waxaan aad ula yaabay barnaamij documentary ah oo laga sameeyey wadamada asia qaarkood marka waxaa laga sheekeynayay sida bal dhaqamada dalalkaasi u kala duwan yihiin markaa sheeko halkaa ka dhacday horta aniga aad iisoo jiidatay haye sheekadaas marka waxay ku saabsanayd qabiilo dega indonesia iyo qaarkoodna ay degaan baba new guinea oo kale meelahaas baa xil waxay aaminsan yihiin in maxaa la odhan jiray faraha in haweenku ay iska jiraan in ay caado u leeyihiin haweenka meelaha ku nool qaarkood qabiiladaas waa gartay marka dowladda horta indonesia oo kale way mamnuucday in faraha la iska jaro oo haweenku ay iska jaraan marka marka haweenkiyaa farahooda jaraya ma ma kulli mise mid laba saddex qabiiladaasi way kala duwan yihiin qaarkood inta ugu badan way iska wada jarayaan oo afartii oo kale hadda documentarigan daawanaya oo kale haweeney afartaba mar wada jartay oo iyadu weliban gacanteeda iskaga jartay bal caashee arrintaa ka waran wax la yaable marka maxaa loola jeedaa maxaa laga wadaa ujeedadu maxay tahay
arrimo kala duwan bay haweenkaasi faraha isaga jaraan qabiilada kala duwan qaarkood haweenku waxay faraha iska jaraan marka ay guursanayaan oo inantu daacadnimo oo kale ka tarjuntaa inay faraha iska jartay qaarkood waxay ka tarjuntaa maxaa la odran jiray marka ay murugo iyo inay la qaybsadaan markay waayaan aabahood ama hooyadood ama walaalahood oo kale marka qoloba caadada dhinacayay isaga jartaa waa gartay marka waxaa tiri iyadaa iska jaraysa qoftii dumarka ahayd weliba marka maxay maxay maxay samaynaysaa qoftii dumarka ahayd markay faraha jarayso ma cirbaday isduraysaa way iskabaabiyanaysaa iyadaa isu dhaktara mise xanuunkaasoo dhan ma karo wax kaley samaysaa see u sameeyaan haashay waxay soo qaadanaysaa fash oo kale halkan af soomaali kan idhaahno ama gudin waxu eeg oo kale iyadaa gacmeed iskaga jaraysa qaar badan baa ku geeriyooda waa halka ay ka soo gashay dowladda indonesia oo kale ee ay mamnuucday ee ay tidhi dhaqanadaasi kuwo la aqbali karo oo dee cirdigii iyo sharaftii iyo karaamadii aadanaha ama haweenka u qalmo ma aha haddana iyadoo taasi dhacdayba qaarkood ay weli si dhuumaalaysiya ay dhaqanadaa aada arkaysi dee heerkay gaadhsiisan yihiin ay weli samaynayaan cajiib cajiib waa waa waa macnihii haddaad dhinac ka fiirisana ummadaha qolaba qolada kale wax kula yaabtaa hadda markaad gudniinka fircooniga kale aad fiiriso iyadoo la ogaaday inuu dhibaato leeyahay ayay waalidiinta qaar weli si qarsoodi haddana ku samaynayaan iyagoo gabdhahoodii una u darnaanayo marka qolaba waxbaa la saxan aad iyo aad aad iyo sheeko kaleba sheekadaas inay xasuusisay oo iyana dal kale oo dalalkaa ka mida ayaa waxa isbarbardhig lagu sameynayay dhinaca guurka oo kale marka waxaa laga hadlayay habluhu sanaan tuulo lasoo duubay waa inay afartan laba boqol oo bown bownkan aynu isticmaalno xaggan dee maraykanka oo kale waa in miisaankeedu uu yahay waa gartay marka inantu hadday dhuuban tahayba cidima eegeyso caashay
waa gartay waa dhaqankii hore soomaalida iyo qofka xoogaa yare hilboon maaragtay in loo arkaayay qof ladan aad iyo aad aad iyo aad marka inan baa ku jirta iyadu leh anigu waxaan ahay boqol bown oo ilaa shan iyo afartan kiilo baan ahay inan leh markaasay leedahay magaalada aan joogo qof isoo eegaa ma jiro qof dadku way ila yaabaan inaan xanuunsanayo iminka soddon dhowr iyo labaatan sideed ilaa sagaalaatan bay ahayd waxay tidhi nin ila hadlaaba ma jiro gabadha ugu dhuubanee magaalada joogtay la guursaday laba boqoloo bawn laakiin qaarkood baa afar boqoloo bawn ah qaarkood baa ma garanaysaa saddex boqoloo bawn ah oo u dhigantaa maxaa loohan jira waa wax ka badan adigu qofka ugu yar boqol kiilo iyo wax ka badan wey
dadkaas inay meel meelaha qaar ee maraykanka inay soo soo aadaan baa la rabay arkaan
welibana gabadha dhaqanka waxay caado u leeyihin tusaalahaan qabiilkaas oo kale inantu way jiifaysaa waxbay cunaysaa ma dhaqdhaqaaqayso musqusha keliya loo guriya inay aado oo si ay u naaxdo si ay u naaxdo waa gartay oo aanay tamar badani u bixin wow markaa saasaa dhaqanada iyo quruxda iyo sida aadanuhu u arkaan quruxda ama u arkaan qofkaba saasay u kala duwan tahay cashay aada iyo aad adduunyada meel kastoo la tago waxaa jira dhaqan qofka ka yaabiyo ku cusub dadkaas caadi la ah iyagana markay ku fiiriyaan laga yaabo inay kula yaabaan marka adduunyadao dhan buu isla yaabka ka jiraa isla yaab weeye cashay haadaa umaadsantaa ismail thank you adaa mudan
qaybtan kale ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegeystayaal idinku hayaa qayb labaad uguna dambaysa waraysigii ay wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa sagaal mustafe xasan magaalada hargeysa ay kula yeelatay abwaan baashe xuseen maxamuud oo ku magac dheer bogey waxaan isaga keen dhex baxayaa abwaanka iyo sagal
mana dhugan midoo dhigade hogoro man dhugan midoo dhigade hogoro dhaqankiyo hidaa waxma dhaafsadhoo dhirjaniyo dhukaalkuma dhaashadee dhigta midab kadeehoy dhinka ahi wa u dhalasha dhabaiyo dhaxalado dhaqankiyo hidaa waxma dhaafsadhoo waa hagaag abwaan baashow aad baad u mahadsantay runtii aad baad anagiyo dhegaystayaasha noo ruxday oo heesahaagii runtii qaybo kala duwan ay maaragtay naga taabteen abwaanada iyo jacaylku inta badan ma kala maqna adiga horta jacayl ma kugu dhacay weli imikada baabay haya sagale haye xilligan aynu joogno ayaabay haya haye
haddaan isiraado xoog uga waranna waxaan ka baqdanayaa ka baqanayaa dad badan oo de waxa weeye marxaladda aan ku jiro marxaladeedoo kale ku jira inay ilmada ceshan waayaan laakiin kalgacalka iyo jacaylka iminka ay haya kolley si toosa iminka uga warrami maaye ha heestan iminka lafteeda aan kaala hadlaya lafteeda ayaaba kamid a ismaaciil arke hubka dhiga lafteeda bartii uu ka bilaabmay lafteeda weeyaba oo macal hees kalaa jirto oo uu beeroof qaado oo kamid nihiin quluubta iyo maanka muxibadu masaysa nafteenna mar kastaynu yaro kala guurno muhashadu ka miista helkeeda la yidhahdo iyaduna ayaa jirta in yar baa loo jiraa in yar baa loo jiraayo waxaa jira sagalay dad dadku markay isku dhacaan marka labada qof kalgacal labi dhex yaalla ama jacayl labi dhex yaallo labada qof markay isku dhacaan kalgacalun baa ka sii urta sidaan aaminsanahay dabeetana waxaan ka warramaya markaa kooraska heesta oo ah ka mid nihiin qulubtii maanka muxibada masaysa nafteeda mar kastaynu yaro kala guurno muhashadu ka miista halkeena macnaha mar kasta oo aan isku yar dhacno waxaad moodaa inaan jacayl badanay igu sii dhaco oo bartii aan waxa weeye kasii fogaado oo aan qofkii siiba jeclaado marka kolley
hagaag heesta aad jeceshahay anagii dhegaystayaasha inaad noogu xigsiiso waa tee waxaa jirta hees kale oo ay haboonuura iyo wada qaadaan mustafa dollar ayaa jirta oo maankayga intaan marinkiisa malkiya madalkaaga sameeyey oo laxankeeda iyo eriyadeedaba anigu aan hal abuuray baa jirta markaa heestaa ayaan iyadana jeclaysan lahaa inaa ku dartaan barnaamijka heestaasina runtii waa heesihii muddooyinkani u dambeeyey aadka looga daba dhacay aad iyo aad heestaasi ayaan dhegaystayaal idinku soo dhaweynaya markana mustafa dollar iyo mar kale iyo haboon nuura dhegaysta haboon
maankayga intaan marinkiisa malkiya madalkaaga sameeyey u idhi kaa miidhe makhluuqa miratoo maskaxdayda ku weynid mar waa tahay ruux mahuraana mudooyinkiisii muhanaysay basooday markaynu midoonay wardaaxa hadeer meerkeyga aadaa
maalintiiba inaan magacaaga muqoon midya jeer ku dhawaaqo adiga mutayo midgahaagu ka weyn midu maal ku jarayo maalintiiba inaan magacaaga muqoon midya jeer ku dhawaaqo adiga mutayo midgahaagu ka weyn midu maal ku jarayo maamuusan mudantayda midan dumar maceeda ka doortay maamuusan mudantayda midan dumar maceeda ka doortay
wahagaag abwaan haddii aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi mustafa iyo haboon abwaan baashe bogeeye runtii aad iyo aad baan de kaaga mahad celina waqtigaaga qaaliga ah ma jiraan markaad ereyada curinayso oo kale ama aad heesaha samayso hees si gaara kuu taabato oo aad adiga laftarkaagu aad ku dhaydo qalbigaaga iyo maankaaga ha way jiraan koley sagale dee qofku markuu waxal abuurayo adigu dhowr siyaabood baa ka keena qofka markuu waxal abuurayo mar ciilka keeno mar farxadda lafteedu wax way curusaa iyo adigu xaalado kala gedisan way jiraan waxaa jirta hees markaa weli aan soo bixin aadu jecelay oo iyadu si gaara koley ii taabata codkeedii waa la duubay oo fanaaniintu waa la qaaday fanaankii maxamed naama adugu qaaday laakiin weli may soo bixin heestaas si gaara markaan arkayadoo meelaha laga shadayo ayay taabataay oo waxaa la idhahdaa qof kula mid a hawl yaraan dunida kama heli karee hubaal noloshaydiiyey halkaagii igu bannaan ayaa la idhahdaa kule way soo socotaa adiguna way jiraan heeso markaa kule si gaara ii taabto oo taasaa laakiin aan si gaara anigu aanu sugaya oo si gaara ii taabata mar kale haddaynu xaaladaan ka soo gudbay ayay ka warramaysaa xaaladaan kasoo gudbay bay ka warramaysaa dadku waxaa jira dad odhan doona war qofkii waad weli sii jeceshahay ama aad ka soo gudubtay laakiin waxaa jira qof dee wanaagsanaa oo aad odhan karto waad xumaysay qofku inuu isagu laftiisu waxa weye naftiisa u sheego inuu gafay ama qof xumeeyey qof wanaagsanaa uu xumeeyey waa waajib oo dadku inta badan waxun bay idhahdaan adaa i xumeeyey adaa wax igu sameeyey lakin tani waxay ka warramaysaa anaa ku xumeeyey bay ka warramaysaa heestani way soo socota marka markaa qofka ugu horeeya khaladkiisa qirta aada weyn ya salaam yaaba ku heli kara abwan waa hagaag mar kale mawjadahaagii suugaanta haddaynu uga miisno dhegeystayaasha heestaynu usoo xullaa waxaa jirta iyaduna heesana aad u jecelayo ay wada qaadaan ninka la idhaahdo aamiyele iyo rooda kayf ayaa jirta oo is adeecnay kooraskeedu uu ahaa laba ubax laba ubax kalgacal isu dhiiba isna aamino isku uursan isxaqdhowr jacaylku abqaalay isu dhigan isdhowrta ahaanay oo kooraskeeduna ahaa isadeecnay is-ilaashano isadeecnay u sinaanay ulashada jacayl u sinaanay is-ilaashano labadeenu isukinay ayaan bakadeede adigu wax noocaasa aada weyn adigaba maaragtay halkii noo buuxiyey booskii fanaannimada waa hagaag heestaasi rooda kayf iyo amiin yare ayaanu idiin soo gudbinaynaa markana dhegaysa haboon
laba ubax ugacal isu dhiiba isna aaminoo isku uursa isxaq dhowr jacaylku abqaale isu dhigan isdhowrka aqaale labahaadniga wa iska heegta ixtiraam gobeed isu muuja isu hura nafto isku dhahata iska doorteeduunka ahaanay laba ubax ugacal isu dhiiba isna aaminoo isku uursa isxaq dhowr jacaylku abqaale isu dhigan isdhowrka aqaale So
inagoo sikadiisa ku kulanay dabadeedna aanu isnidhi abwaankan heesihiisa qarniyadan dambe laga daba dhacay runtii caweyska washington wuxuu dhaafo maahee ka gaadhsiiya adigoo runtii ka cudur daartay in heeso fara badan oo kale oo aada u macaan ay soo socdaan gebagabada barnaamijka horta yaad halkani aad jeceshahay inaad fariin uga mariso heestaad nooga soo gebagabeynaysaase maxay tahay sagalay allaha kusafoorta salaanta koowaad adaan ku siinaya talabaadna dhammaan howlwadeenada kala gedisan ee barnaamijka haweyska washington iyo washington d c iyo v o da ayaan halkan iyagana u marinaya waxaana loobi karin oo si weyn halkan uga salaamaya hooyadii aamino guuleed iyo dhammaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysa heesta aan kulay kusoo gabagabeynaya waxa weeye haddii ilaahay ogolaado hees kaloo iyaduna ay qaado inanta la idhaahdo rooda cafe oo waxaa la idhahdaa aniguna asaagaa kuma agdhigo adna aragtidaadaan meel fog jirin annagu hel adduun baan kaa dhigtaa adna aamusnaan baad igu dishaa anna eegmadaadaa ii dawaa adna erey idhib ayaad igu tidhaa aniguna agtaadaan doonayaa adna olashadaydaan kuu cuntamin adigoon irabiyaan aawadaa u dhibtoonin oo uga goyn dadkee inaad iogashiyo inaan kaa ag tago labadaa miduun afka iiga sheeg ya salaam waa hagaag waxaan halkan aada iyo aada uga mahad celinayaa abwaanka qaaliga ah abwaan baashe bogeeye oo runtii ah abwaan sanadihii dambe runtii aada iyo aada looga daba dhacay abwaan aada iyo aad baad u mahadsan tahay allah ha idin sharfo dhammaan aad baan idin salaamaya sagal mustafa xasan adigana aad baan kuu taageeraa aad baan kuu taageeraa walaal aad baad u mahadsan tahay sagal adiga iyo abwaan bogeeyena waxaan labadiinaba idin leeyahay aad baad mahadsan tihiin guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawana waa naga intaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
sowagtaada naftaydu agtaada uma xiisto ayaankayaanba sow adiga weynay dilkood wadi dhowra wadi dhowra kama ishaara dhicnay isku dhaadano isa dhicnay isinaanay ulasadaa jacayl isinaanay isi laashano labadeeno ismulkinay ahayaan barqadeedi abidkeen inagu isma weyno isdacnay isku dhaadano isdacnay usinaanay ulashada jacayl usinaanay